إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii saddex boqol toddobaatan iyo toddoba oo nooga bilaabanaya aayadda boqol siddeetan iyo saddex ee min suurati albaqara qaala allahu tabaaraka wa tacaalaa yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu waajib yeelay asiyaamu soom kamaa sidiiyaana loogu waajib yeelay kutiba loogu waajib yeelay cala aladiina dadkii min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquun likay tattaquu inaad ilaahay ka baqdaan darteedaa laydinkugu waajib yeelay ayaaman suumuu sooma ayaaman maalmo sooma maalmahaasoo macduudaatin la tiriyo faman kaana qofkii ahaada minkum idinka xaalu idin ka mid yahay mariidan mid jiran aw calaa safarin ama safar korkiisa mid ku sugan facidatun fa calayhi korkiisa ayay ahaatay min ayaamin maalmo maalmahaasoo uqara kale wa cala aladiina dadkii korkooda waxa ahaaday yutiiquunahu soonka awooda fidyatun fidyo dacaamu miskiinin miskiin quudintiisa ayaa ahaatay faman tadawaca qofkiisana fala khayran khayr fa huwa tadawucaasa khayrun lahu qayr badan wa an tasuumuu inaad soontaanaana khayrun lakum idinkaga qayr badan inaad cunto bixidaan in kuntum haddaatiin taclamuuna kuwo wax yaqaano wax kale og allah subxaanah wa tacaala aayaddan wuxuu kula hadlayaa mu'miniinta ummadda nabi maxamed ka mid ah wuxuuna u sheegayaa ilaahay inuu ku waajib yeelay soonka soonkuna uusan ummaddan khaas ku ahayne ummadihii hore laftirkooda ilaahay ku waajibiyey subxaanahu wa tacaala soonka markaa saddex marxaladood ayuu soo maray marxaladii koowaad markii nebiga madiine tegey sala allahu calayhi wasalam wuxuu soomi jiray min kulli shahrin alaaata ayaam bil kastaba saddex uu ka soomi jiray yowma cashuuraana waa soomi jiray kadib waxaa ilaah waajibiyey bisha ramadaan in la soomo laakiin ilaahay khiyaar wuxuu u siiyey qofku inuu raashin bixi karo inta soonka iska daayo duu rabo raashinu bixina maalintiiba hal miskiinu quudina duu rabana ka badanuu quudina marka inuu soomo iyo inuu miskiin quudiyo labadaasuu kala doorana labadaas midkuu sameeyaba waajibkii waa uga dhacaa wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiininta wey wa an tasuumuu khayrun lakumna ilaa waa ka dabamariyo macnaheedu yahay soonka iyo cuntabixinta soonka idin khayr badan markii dambe ilaah wuxuu soo dejiyey faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bishaas xaadira ha soomo oo ah soonka inuu waajib yahay aan lagana yeelayn qofka awoodo inuu soomo inuu cunto bixiyo markaas kadib waxa weeyaan waxaa sugnaaday wujuubkii soomka oo aan qofku khiyaar lahayn oo aan laga yeelayn inuu inta cunto bixiyo afuro saddexdaas marxalo ayaa soonka waajibkiisu uu maray waana sida uu caddaynaya xadiidka imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey min xadiidi mucaad ibni jabal qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu waajib yeelay asiyaamu soom kamaa kutiba sidii loogu waajib yeelay cala aladiina dadkii korkooda min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquun likay tattaquu inaad alla ka baqdaan oo wuxuu idinka xarimay ka joogtaanaana laydinkugu waajib yeelay taasna waxay caddaynaydaa xikmadda ilaahay soonka u waajibiyey xikmadda laga rabaa waa in taqwo laga helo taqwaduna waa in ilaahay amarkiisa la qaato wuxuu kaa reebayna laga haro taqwaduna waa sidaas idan markaa qofka waxaa la rabaa soonka inuu ka helo xikmaddii ilaah ugu talagalay oo waxa weeye shayaadiintii maadaama la xidhay cuntadu markay jidhka ka yaraato waxay cidhiirinaysaa yidhahdeen ahlucilmiga masaaliku shaydaan meelaha shaydaanku maro shaydaanku wuxuu maraa xididada dhiigga dhexdooda fa ina shaydaana yajri min ibni aadam majra dami nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam shaydaanku banu aadanka wuxuu ka maraa xididada dhiiggu maro maadaama uu maro marka xoogaa cuntada jidhka lagu yareeyo waxa weyn meelihii oo dhan ciriiriyay noqonayaan shaydaankiiyo marka meeluu maro ma helayo marka sidaas darteeda shahwadana waa jebinaa soonka oo waa kii xadiidkii saxiixaynka nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ilba'a falyatazawaj fa innahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj marka soonka aad ayuu waxa weeye shahwada u baabi'iyaa waxa weeyaan waa dhufaanaa qofka sidaas darteeda waxa weeyaan qof nadiif ah oo daacaadka u fudud yihiin oo macaasida ka fogu noqonaa qofku markuu soomo marka waxa weeyaan soonka waa in laga helaa xikmaddaas taqwada ah haddaan qofku ka helin waxay noqonaydaa ruba saa'imin laysa min siyaamihi ila aljuucu waalcadash nabigu wuxuu yidhi farabadanaa dad sooman oo soonkooda oon iyo gaajo waxaanan aan ka faa'iideyn ilaa soonka haddaadan taqwo ka helin waa oontay waana gaajoontay wax kale ma adan faa'iide waxaa la rabaa wixii awal xaaraanta ahaa inaad aad uga sii fogaato waxa weeyaan tuugadii iyo khiyaanadii iyo isbaaradii iyo xantii iyo beentii iyo muslim isku diridii iyo caasiwaalideenimadii iyo daroogadii iyo wax alla wix awalba xaaraan ahaa qofki inuu ka sii fogaado wixii maalinta ramadaanoo kaliya la waajibiyey oo layidhi maalinka ramadaan ay xaaraan kaa yihiinna inaad ayagana ka fogaato cuntadii iyo cabitaankii iyo shahwa gudashadii iyo isunqaaxintii iyo waxyaalahaasna aad ka fogaato labadiiba markaad ka fogaato daacaadkiina kuu fuudaadaan oo salaadii safka hore aad ku dadaasho waxa weeyaan jamaacaadkii gabdhihiina guryihii ay aad ugu tukadaan oo waxa weeyaan adkaartii iyo qur-aan akhriskii iyo daacaadkiina kuu fuudaadaan macaasidiina aad ka fogaato markaasaad xikmaddii soonka ilaah ugu talagalay ka timid laakiin haddaaduu sidaadii hore toon wax kuu kordhay la arag xoogaa nasiib darra kaa muuqata ayaaman macduudaat suumuu sooma ayaaman darfu zamanimaa lagu nasbinoo ficilaa loo soo qadalin suumuu sooma ayaaman maalma sooma maalmahaasoo macduudaatin oo la tiriyo macnaha markii layidhi soonaa la waajibiyey soonkii waa in la sheegaa waa kuma waxaa dhici karta waxa weyn marka soon maalin walba maa la soomaa inay xoogaa qofka la weynaato ilaahay wuxuu tusaya waxa lagu waajibiyey wax yar oon awoodno inay yihiin war waa maalmo fara ku tirisa oo waa bil bishiina ama waa soddon maalmood ama waaba sagaal iyo labaatanba labadaasay mid noqonay siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ayaaman maalma sooma maalmahaasoo macduudaatin la tiriyo faman kaana qofkii ahaaba minkum idinka xaalu idinka mid yahay mariidan mid jireen aw calaa safarin ama safar korkiis mid ku sugan fa ciddatun oo fa afdara afura fa ciddatun fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kale qofkii marka waxa weeyaan jireen oo aan soonkii awoodinoo jiro soonku dhibaya qabo amase musaafir ah waxaa ilaahay u ruqseeyey inta iska afuro markuu hadhow qofkii jiranaa raysto inuu qalleeyo maalmihii ka tegey qofkii musaafirka ahaana markii uu waxa weeyaan waddankiisii tago uu qalleeyo maalmihii ka tegey taasna waa ilaahay raxmaddiisa iyo fududayn uu fududeeyey weeye ilaah wuxuu ihi subxaana wa cala aladiina kuwii korkooda waxaa ahaba yutiiquunahu soonka awooda dadka soomi kara fidyatun fidye ayaa korkooda ahaatay fidyadii ilaaha caddeeyen waxay ta wuxuu ilaah yidhi dacaamu miskiin miskiin quudintiisa korkooda ahaatay fidyada la sheegaa waa hal miskiin inay quudiyaan faman tadawaca qofkii samafala khayran khayr oo miskiin ka badan quudiyo laba iyo saddex iyo afar quudiyana fa huwa tadawucaasaa khayrun lahu u qayr badan oo hal miskiin waa waajibe haddaad laba iyo saddex quudidana waa ka ajar badan tahay ilaah wuxuu yidhi wa an tasuumuu ay sawmukum soomkiinna aa khayrun lakum idinkaga qayr badan cunto bixintana intaad afuri laheed cunto bixi laheedna waxaa ka qayb badan inaad soomtaan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna dad kale yaqaana faa'iidada iyo khasaarada iyo lafaha iyo xoogaa waxa faa'iidada badan iyo wax kale haddaad kala garanaydaan cunto bixinta waxaa ka faa'iido badan ilaahay agtiisaoo ka qayr badan inaad soomtaan weeye markaa xaaladii dhexe ee soonka qofka iyo inuu wax bixiyo labada khiyaarka uu lahaay aayaddaanu ka hadlayda qof kasta oo awooda marka soonkii takhyiirkaas khiyaargelintaas waa la nasaqay soonkiiyaana la waajibiyey waxaana caddaynayaa afarka saxiixbukhaariga waxa weye min salamata ibnulaqwac wuxuu yidhi markay soo degtay wacala aladiina yutiiquuna fidyatun طacaamu miskiin kaana man araada an yuftira yaftadii xataa nasalat allatii bacdaha fa nasakhatha aayadda ka dambayda ilaahay soo degtay aayaddaas hore markay soo degtay qofkii rabaa raashinuu bixina waa iska afurayay qofkii rabaana waa soomaya laakiin aayaddaas markay soo degtay yaa la nasakhay oo waxaa la waajibiyey qofka awooda inuu soomo cabdulaahi ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi aayadda nasqi oo wada dhammaan laga wada nasaqay afraadda ma ahan ee waxa weeyaan odaga duqa ah oo aan awoodin inuu soomo waa duqoobay da'da darteed miirna waalee hadduusan miir lahayn soomna lagama rabo raashinna laga bixin maaha mukallafa maahan hadduu miirkii ka tegey oo sacsacay waxa weeyaan waa saqiirkoo kale raashinna laga biximaa soonna laguma laha hooyada duqdaa oo ayadu miir gaashana waa la mid soonna laguma laha raashinna laga bixi maa laakiin hooyada da'da ah iyo aabbaha da'da ah oo soonkiina aan awoodin miirkana leh waxa weeyaan maalin kasta hal miskiin ayaa laga quudina wa kadaalika waxaa la mid ah qofka xanuunsan xanuunkiisa inuu ka bogsadoo ka raystana aan la rajaynayn qofka nuucaasa asna waa la midoo maalin kastaba hal miskiina laga quudina oo laga bixina marka hal miskiin ha la quudiyana laba dariiq mid kastood marto waa saxiixoo ahlucilmigu waa sheegeen in waxa weye sidii anas ibnu maalik markuu gaboobay uu sameeyey aad samaydo oo anas wuxuu sameeyey soddon miskiinuu isku keenay cuntuu u bisleeyey waa ka dharjiyey soddonkii maalmoodna saasay uga gudmeen dariiqa labaad waxay tahay miskiin walba inaad siido hal mud oo mudkii nebi maxamed la eg sala allahu calayh wasalam mudka markaa nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa weyn ahlucilmigu waxa weeyaan xoogaa way isku qilqilaafeen qadarkee leegya hadda annaga miisaanka aan haysanno amase beegga waxyaalaha wax lagu beego ama wax lagu miisaamay aan hayno xuu la eg yahay ahlucilmiga xoogaa waa isku qilqilaafeen adigu qowlka ahlucilmigii hore sheegi jireen wuxuu ahaa qof dhexdhexaad ahon sacabadiisu aad u weynayn aysanna yarayn labadiisa sacab saas marka layskugu qabto la beego intaas wey halka mid intaas wey xagga marka miisaankan laga hadlo iyo garaamka waxa weyn ahlucilmigu aaday isugu khilaafeen qaar waxayba ku dhowdhoweeyeen wax kiilo ku dhow oo lajna daa'ima iyo albasaamiya waa saddex kiilo saac iyay yidhahdeen marka saddex kiilo afar loo dhigay meeshiis wey cuthaymiin aad u yaraynaya wuxuu leeyahay waxa weye waa nuskiilo iyo toban garaamo halka mud waa hal nuskiilo iyo toban garaam xayla saaca dhamaaba wuxuu yahu leeyahay laba kiiliyo afartan garaam cabdulaahi ibnu saalix alfawsaan asagu wuxuu leeyahay saaci waa laba kiilo iyo laba boqol iyo konton iyo laba garaam sidaas darteeda wuxuu noqonayaa mudku shan boqol lixdan iyo saddex garaam ayuu noqonaa marka waxa weeyaan saddex shan boqol iyo lixdan iyo saddex garaam haddii la yidhi marka waa nuskiilo iyo tumun wax ka yar waa nuskiilo iyo tumun barkiisoo kale meelahaas wey marka waa adugu un qof inuu xoogaa dadaalo marka uun ugu yaraan nuskiilo iyo tumun uu baxsho aaday u feecantahy oo uu dadaalo ixtiyaad ahaan haddii xagga beegga la yidhahdana waxa weyn kombadan waxa weyn c b c-da ama naarajiilka ee waxa weyn saliid qumbaha lagu keena wax lagu beegto taasoo kaleeto ayaduu buuxdo qofku hadduu bixiyo adugu mudkii inay dhan tahay u badan tahay sababto ah mudadkii laga keenay madiinaa iskhilaafay moogtahay qofka waa inuu aad arrinta ugu dadaala mudkii madiina laga keenay waa kana anaa sida madiinaan ka soo gaday waa la beegay wuxuu noqday shan boqol iyo toban garaam madiina laga keenay waa la beegay wuxuu noqday lix boqoloo garaam wax ku dhow madiina laga keenay waa waa wada yaalin iyadoo laga keenay marka kuwa uu sanad kalaha ugu roon qaar sanad lahaa jira mid sanada magaaladana waa taalla marka qaarka sanad kalaha ugu roonoo koombadaydan koombadii sheekh hebela lagu cabiray koombada sheekh hebelna koombadii sheekh hebela lagu cabiray koombada sheekh hebelna tii nabiga lagu cabbiray si u socotay geli kuwa saasoo sanad lahaa jira marka kuwaas oo sanad kale kuwaasaa ugu roon in la aado marka qofkuna xogow dadaal calaa kulli xaal marka labadaas dariiqaad samayn kartaa inaad intaad soddon miskiin isku keento dharjido iyo inaad kiiba hal mud oo mudkii nabiga aad siido salawaatullahi wasalaamu calayh inaad siido bisha awalkeedana xabadha bixine maalin walbaa siine waagu markuu beryaad hal miskiin siina isku miskiinna sii maydid soddon miskiin oo kala duwanaad siina miskiin walba waagu markuu beryaad faraha mid ka saare berrina mid kalon kii ahayn aad hal mar aad siine haddii ay xoogaa maalin walba kugu dhib tahayna maalma israacsii toban maalmood markaad joogtaba tobankii maalmoodoo tagtay bixi haddii kalena aakhirka bisha soddonka wada bixi laakiin maalinaan la gaarin ha hormarin khilaafaa ku jiro ahlucilmiga gabalale ma bannaana daliil gaaraho al hormaryalena lama hayo saas darteeda xitiyaadka waa in la maraa oo khilaafkaba aad ka fogaataaba khilaafka waa inaad ka fogaataa shahru ramadaan tilka alayaam almacduudaat maalmaha la soomayo ee la tirinaa shahru ramadaan waa bishii ramadaan alladii ramadaankii unsila la soo dejiyey fiihi ramadaanka dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka hudan hanuunin xaala uu yahay linnaasi dadkoo dhan la hanuuniyo wabayinaatin xujooyin cadcad xaaluu yahay xujooyinka cadcad oo min alhudaa hanuun ah iyo walfurqaani xaq iyo baadil kala saarid faman shahida qofkii xaadira minkum idinka xaala uu idinka mid yahay ashahra bishaas ramadaan falyasumhu ha soomo waman kaana qofkii ahaaday mariidan mid jiran ow calaa safarin ama safar korkiis mid ku sugan oo fa afdara afura fa ciddatun fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo uqara kale yuriidullaahu allah wuxuu idinla doonaa bikum idinka alyusra fudayd walaa yuriidu bikum allah idinla dooni maa alcusra culays idinla dooni maa sidaas darteeda ayuu idinkugu ruqseeyey qofka jireen iyo musaafirka inay afuri karaan walitukmilu lciddata ciddada inaad dhammaystirtaan darteed aana qallada laydinkugu waajibiyey iyo walitukabbirullaaha allaah inaad weynaysaan calaa maa hadaakum liajli hidaayatihi hanuuninta uu allaah inin hanuuniyey darteed walacallakum tashkuruun iyo allaah inaad shukridaan daraaddeed allah subxaana wa tacaala wuxuu ammaanayaa bisha ramadaan oo uu bilaha ilaahay ka doortay subxaana wa tacaala ilaahayna uu u doortay qur-aankan inuu soo dejiyey bisha dhexdeeda dhammaanna kutubtii ilaah soo dejiyey ee nabiyaalkiisa ku soo dejiyey bishan ramadaan unbaa la soo deji jiray taasna waxaa caddaynaya xadiidka imaamu axmed uu ku wariyey musnadkiisa oo nebigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam min xadiidi waafilata ibnu asqac wuxuu yidhi nabiga unsilat suxufu ibraahiim fii awali leylati min ramadaan suxuftii nebi ibraahim lagu soo dejiyey habeenka ramadaan ugu horayda aa la soo dejiyey habeenka ramadaan ugu horayda ayaa la soo dejiyey wa unsilat itawraatu lisitin madayna min ramadaan waxa weeyaan kitaabkii towraad ahaana waxaa la soo dejiyey lix ayadoo ay ka tagtay bisha ramadaan bisha ramadaanoo lix ah aa kitaabkii towraad ahaa nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyey waalinjiil lialaaa cashara khallat min ramadaan ayadoo waxa weeyaan bisha ramadaan saddex iyo toban ka tagtay aa kitaabkii injiil ahaana nabiyullaahi ciisa calayhi salaam lagu soo dejiyey wa anzala allaahu alqur'aana liarbacin wa cishriina khallat min ramadaan qur-aankana ilaah nabi moxamed wuxuu ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa ilaahay soo dejiyey qur-aankana ayadoo bisha ramadaan afar iyo labaatan ay ka tagtay marka xadiidkaas oo xadiid haabida ah wuxuu caddaynayaa kutubtii ilaa soo dejiyey in la soo dejiyey bishan ramadaan weliba bisha ramadaan habeen gaar oo ka mid aha qur-aanka la soo dejiyey sida ilaa suuratu duqaan uu ku yidhi innaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka qur-aanka waxaan soo dejinnay habeen barakaysan halkaas habeenaa la soo wada dejiyey habeenkaasna waxaa sii cayinoo sii caddeeyey aayadda suuratu alqadri innaa anzalnaahu fii leylati alqadri qur-aanka waxaan soo dejinnay habeenka leylatulqadriga ah idan qur-aanka idaylkiis isagoo dhan habeenka leylatulqadrigaah oo ramadaanka ka mid ah ayaa la soo dejiyey cabdullaahi ibnu cabbaasninaa weydiiyey oo wuxuu yidhi waxaa shaki igeliyey saddex aayadoodoo caddaynayaan in qur-aanka ramadaan la soo dejiyey iyo annagiyo waaqixaan u arkayna qur-aankiioo shawaal degayo dulqacda degayo degaya waxa weeyaan dulxija oo degaya rajab oo degaya waxa weeyaan bilihiiyo dhan labadaas arrimood siday isku waafaqayaan qur-aankii waxa weeye wuxuu leeyahay shahru ramadaan aladii unsila fiihi lqur'aan qur-aanka ramadaana la soo dejiyey waa aayad cad aayaad kalena waxayba caddaynayaan habeen gaar ah oo ramadaanka ka mid ah innaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka innaa anzalnaahu fii leylati alqadri habeen gaar ah oo ramadaan ka mid ay cayinayaan aayaadkaas saddexdaa waxay tusayaan qur-aan ramadaana la soo dejiyey waaqixaana nabigiiaan arkaynaho shawaal lagu dejinayo dilqacda lagu dejinayo dilxija lagu dejinayo muxaram lagu dejinayo safar lagu dejinayo sharu rabiic lagu dejinayo marka labadan aayaadkan maxay kale yihiin cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu qur-aanka ramadaana la soo dejiyey habeen leylatulqadriyaa la soo dejiyey habeen barakaysanaa la soo dejiyey jumlatan waaxidan hal mar qur-aankoo idil aa la soo dejiyey waxaa la keenay markaas waxaweyn sidaa aqwaasha kale ay caddaynayaan samaau dunyaa beytulciza meel laydhaha la keeno samaau dunyaa ka mid ah kadibna saddex iyo labaatan sano ayaa nabiga lagu soo dejinayo qaybqayb meeshaas looga soo yaryaraynay oo su'aal markay dadku keenaanba jawaabtiiya ilaahay ka keena su'aal markay dadku keenaanba jawaabtiiya ilaahay ka keena markay muslimiinta dan qabsataba dantaas jawaabteediyaa laga keena marka qur-aanka waa la soo dejiyey ramadaan waa xaq waa sax hal mar ha la soo dejiyey samaa dunya alla keenay qur-aanka in waxa weeye saddex iyo labaatan sano si yaryarayna loo soo dejinayana waa sax waa xaq oo waxa weeyaan nabiga sala allahu calayh wasalam waa la soo yaryaraynayo saddex iyo labaatan sano ayuu inyar inyar ugu soo degayey imaamulqurdubina wuxuu yidhi xaafidku wuxuu ka soo naqliyey oo ka soo naqliyey muqaatil bnu xayaan ayuu ka soo naqliyey sidaas wuxuuna sheegay inay ijmaac tahay in qur-aanka jumlatan waaxidan loo soo dejiyey jumla waaxida lawxulmaxfuudka in looga soo dejiyey kadibna lagu soo dejiyey beytulciza oo samaau dunya ku sugan inay masale ijmaaca tahay saasuu sheegay yuu yidhi imaamulqurdubi marka qur-aanka hal habeena la soo dejiyey saddex labaatana la soo dejiyey saasay u kala duwan yihiinoo laba macno u kala yihiinoo iswaafaqayda qaala tacaala wuxuu yidhi shahru ramadaan shardu waa qabar mubtadiya lasoo qadaraa tilka alayaam soo lama dhihin maalmaha la soomo maalmihiibaa naloo sheegaa tilka alayaam maalmahaas la soomayaa shahru ramadaan waa bisha ramadaan alladii bisha unsila la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka ahlucilmiga gabal waxaa laga wariyey inay diideen ramadaan in bisha la yidhaahdo oo waxay dhahdeen laa yuqaalu ramadaan laakiin waxa weeyaan shahru ramadaan ayaa sugan shahru ramadaan taas ayaa sugan ilaah wuxuu yidhi subxaana shahru ramadaan alladii ramadaanku unsila la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka hudan hanuunin xaala uu yahay qur'aanku linnaasi dadka la hanuuniyo hidaayadan aayaddaanu sheegaydana waa hidaayatu dalaala walbayaan waa dadka in xaqa loo caddeeyo dadkoo dhan in dariiqa loo caddeeyo xaq iyo baadilka loo kala caddeeyo qur-aanka shaqadiisa weeye wabayinaatin xujooyin cadcad xaal yahay qur-aanku xujooyinkaasoo minalhudaa hanuun ah iyo walfurqaani xaq iyo baadil kala saarid xaq iyo baadil la kala saaro weeye qur-aanku faman shahida qofkii xaadira faman shahida qofkii xaadira minkum idinka xaala uu idinka mid yahay ashahra bisha ramadaan falyasumhu ha soomo marka amar ilaahiyo weeye waxaana lagu nasaqay xukunkaas takhyiirkii markii hore la iskhiyaargeliyey qofku inuu soomo hadduu rabana raashin bixiyo ilaah wuxuu yidhi subxaana waman kaana qofkii aaba mariida mid jiran ow amase calaa safarin safar korkiis mid ku sugan fa ciddatun oo fa afdara afuro weeye qofka haddii uu jiran yahay amase uu musaafir yahay laba miduu raba u bannaan inuu soomaa waa u bannaan tahay inuu afuraana waa u bannaanta labaduba waa u bannaanta qofka haddii uu mariid iyo jiran yahay soonku xaaraan kama aha duu rabana waa soomi karaa duu rabana waa afuri karaa hadduu qofku musaafir yahayna soonku xaaraan kama aha waajibna kuma aha khiyaaru leeyahy hadduu rabana waa soomi karaa hadduu rabana waa afuri karaa marka hadduu afuro weeye marka qallada lagu leeyahay ee qof kastoo jiran qallalhumale qofka jiranu markuu afuro markaasaa la rabaa maalmihii uu afuray hadhow inuu qalleeyo laakiin qofka jiranu hadduuba iska soomay qallaadee laguma laha marka qofkii jireen ama musaafira ee afura fa ciddatun fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kale hadhow maalmo kale aa laga rabaa oo maalmihii uu afuray la eg ayaa laga rabaa oo qallo ah si bishii ugu dhammaystiranto bishiioo dhan qof soomay uu u noqdo marka maradka oo lagu afurayaa waa marad kasta oo qofka dhibaya marad kasta oo qofka dhibaataynaya oo soonka uu markuu ku soomo ku dhibtoonayo waa afura midku raba ahaada maradkaas wa khaasatan dad fara badan ayaa jira oo waxa weeyaan maalan oo ama dhaawac ah oo maalan waxaa jira xataa dad inta jabay la kabay marka qofki hadda waa kabmayo waa hitinaya waana socdaa marka qofkaasoo kale waxaa dhici karta hadduu afuro waxa weeye inuu xoogaha caafimaadkiisu soo siyaado laakiin hadduu yidhaha waa sooma laftiga inay kala dhacda dhacdo marka waxba ha isdhibin iska afur cun tirso iyay kaa qaldamin maalmaha kaa tegay inta bilood kaa tag hadhow waagi ilaahay caafimaadku siiyo iska soo qallee marka xanuun kasta oo soonku dhib u keenayo oo waxa weeye qofka uu mashaqo iyo dhibaato ku soo kordhinayo ama caafimaadka iyo raysidkii dib u dhacayo ruqsuu haystaa waa iska afuraan safarkana wax alla wixii safar la dhihi karo wey waa wixii safar la yidhaahdo safar xaa lagu yaqaanaa hebel halkuu jiraa waa safray tegi qofkaas halkuu aaday waa safray saadkiisuu qaataa qofku markuu safrayo waa qofkaas diyaarad ha ku safro baabuur ha ku safro markab ha ku safro faras ha ku safro lugta ha ku safro waa isku mid safarka dhib ha kala kulmo yuu kaa kulmin waa isku mid waa isku mid ilaahay baa ruqso siiyey wixii aan safar ahayna meelahan aad ka soo rogmanayso afkoodan ka soo laabtay iyo balcad safar lama yidhaahdo dee saadba qaadamaydi mogta saadba qaadamaydi meeshaanan ka gaartad hore ka soo rogmani marka laakiin wixii safaroo qofkuu sahay u qaato aaway hebel waa safray oo curfiga iyo dhaqanka safar loo yaqaan khalaas waa safar waa safar weeyaan marka yaa u fudud marka yaa u ajar badan yaa u ajar badan waxaa u ajar badan midii u fudud qofka waxaa dhici karta jireen in afurku u roonye oo haddii uu soomo xanuunku kusii dheeraana waxa weye uu ku dhibtoona afurku inuu roonye waa inuu iska afuro ayada ajar badan qofna waxaa dhici karta inuu waxa weye waa xanuunsan yahay cuntaba kama maqna maantoo dhan hadhow wuxuu hadduu raystana mashquul iyo shaqu galaa soonku inuu dhibaa dhacdo marka afurkiis waa inuu soomaa u ajar badan maadaama u fuudi musaafirka waa sidaasoo kale qof waxa weye safarka mashaqo iyo dhib iyo hawli ku jiraa iskuma aadan afurkiisa iyo suxuurtiisu waa dhiba qofkaasoo kale qofkaasoo kale inuu afuro u ajar badan qofna waa iskugu aadantahay waa suxuurtay diyaaradu iskaga tegay meelo tartiib hotel iskaga degay qabow afurkiisa waa u diyaarsan yahay wax hadda cuntahu saas ugamaba maqna waxa weye waxa u ajar badan inuu iska soomo maadaamuusan ku dhibtoonin waxaa u daliil ah in midda fudud u ajar badan tahay waxaa u daliil ah yuriidu allah allah wuxuu idinla doonaa bikum idinka alyusra fudaydka walaa yuriidu allah idinla doonimaan bikum idinka alcusra culayska ilaahay fudaydku la raba ummadda nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadana iyagoo musaafiriin ah gabalna waa soomi jiray gabalna waa afuri jiray labadaba waa samay jireen ayagoo musaafiriin ah bisha ramadaan ayaa gabalna waxa weeyaan soomi jiray gabalna afuri jiray waxa weye anas ibnu maalik wuxuu leeyahay ramadaanka waa safrayne markii aan safarno xadiiska saxiix muslimka wey markaan safarno ayadoo ramadaan ah fa mina asaa'im wa mina almufdir waxaa naga mid ahaa gabal sooman gabal afuran falam yacib isaa'imu cala almufdir walaa almufdiru cala saa'im qofka soomanu ceebaymaynka afuray oo ramadaanu cunaa dhihi mayn ila ilaaha ruqso siiyey midka afuran waa kan sooman ceebayn mayn oo dhihi mayn ruqsada ilaahay uu ka tegay dhihi mayn marka waa xaq wey nabigeenna suubanna sala allahu calay wasalam ramadaan uu baxay ayadoo kulayl adag uu jiro kulayl aad u adag sagoo jiro oo saxaabada gobol ka mida waxa weyaan gacanta ay qoraxda iskaga dhigayaan nabiga sala allahu calay wasalam waa soomana iyo cabdullahi ibnu rawaxa labaduba saxaabada kaloo dhan waa iska afuray marka waxa weyan qofka hadduu doonana waa afuri karaa hadduu rabana waa soomi karaa hadduu rabana waa soomi karaa waa ruqso ilaahay siiye hadhow marka qallaynaya qalladaas inuu israacraacsiiyo waajib kumaah hadhow markuu qalayna toban maalmood hadday ka tagtay tobankii inuu isku xijiyo waajib kumaaha duu rabana oo isku xijinaa duu rabana labalaba iyo saddex saddex u qalayna iyo labalaba iyo maalin maalintuu rabo ilaa wuxuu yidhi subxaana walitukmilu lciddata marka fiiri yuriidu allaahu bikum lyusraa walaa yuriidu bikum alcusra ilaa fudaydu idinla raba culays idinlama rabo sidaas darteeda uu allah subxaana wa tacaala uu idinkugu oggolaaday inaad waxa weeyaan iska afurtaan markaad jirantihiin amaad musaafiriin tihiin yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusra waxay u taallaa in naloo rugseeyey inaan waxa weeyaan afurno inaan afurno haddaan rabnana aan soonno walitukmilu lciddatana maxay u taallaa waxay u taallaa faciddatu min ayaami ukhra qadabana waxaa laydinkugu waajibiyey in tirada idin dhammaystiranto ilaa dadkii soomay bilay soomay ajarkaasay haystaan adigana ajarkiiyo kalaad rabtaa soo maahan qallaa laguu sharciyeeyey si aad tiradii u dhammaystiranto waa raxmad kaloo ilaahay walitukabirullaah iyo allaah inaad weynaydaan calaa maa hadaakum hanuuninta uu allaah inin hanuuniyey darteed inaad ilaahay weynaydaa tanna waa maxay markii bishu ay dhammaato oo ramadaanku dhammaado ciidda takbiirtii la qaadaayey wey takbiirtii la qaadayey allah subxaana wa tacaala cibaadooyinka waaweyn oo arkaanul islaam weliba ah in badanoo ka mid a waxa weeyaan marka la dhammeeyo wuxuu jideeyaa in ilaahay wax badan la xuso maxaa ilahay rugni weyn oo min arkaan islaamaad gudatay waafajinta ilaahay ku waafajiyo shukriga rabtaa inaadan dhammaystirana wax ka tageenna waa dhici karta istikfaaray u baahan sidaas darteeda arkaanta waaweyn qaar badan ayaa sidaas ilaahay u jiday subxaana wa tacaala tan waxa weyn waa soonkii marka aad dhammaydo walitukabirullah calaa maa hadaakum waa la takbiirsana ciidii ayaa la takbiirsana ilaahay la weynayna ku waafajiyey ilaahay weynaana in wixii nuqsaana kaa kabo dikri badanaad la imaanay salaada waa sidaasoo kaleeto faidaa qadaytum salaa fadkuru llaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubikum salaadda marka dhammaydaan ilaahay xusa idinkoo taaganiyo idinkoo fadha idinkoo dhinac u jiifa jumcada waa saas marka la dhammeeyo jumcada khudbada laga baxo dikri badan a layska rabaa fa idaa qadaytum asalaa fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah wadkuru llaha kaiiran wax fara badan ilaahay xusa xajkoo kale waa saas fa idaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha ka dikrikum aabba'akum ow ashadda dikra waxa weeye mar alla marka la dhammeeyo cibaadooyinka waaweyn waxaa ilaahay jideeyey in ilaahay weyna in badan aad xusto laba shayba waa isku jirtaa kow rugnigan inaad wax ka nuqsaanidaad dhici karta waxaad u baahantay istikfaar fara badan iyo dikri fara badan oo nuqsaantana kaa kaba waxa weeyaan ilaahay weynana wax uu kuugu dhaafo tan kalena maadaama rugnigaas weyn ilaahay ku waafajiyey waxaa la rabaa inaad ilaahay uga shukrido subxaanahu wa tacaala wa lacallakum tashkuruun iyo ilaahay inaad shukridaan fiiri inaad ilaahay ku shukridaan oo daacadiisaas inin waafajiyey sidaas darteeda ilaahay idinkugu jideeyey qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi wa idaa sa'alaka hadday ku weyddiiyaan nabiga subana cibaadii addoommadayda cannii xaggayga fa innii aniga qariibun mid dhow ayaan ahay ujiibu waa ajiibaa dacwata daaci midka i baryaya baryadiisa waan ajiibaa idaa dacaani markuu i baryo falyastajiibuu lii ha i ajiibeen addoommadu oo daacadayda aan ugu yeeraya ha aqbaleen waliyuuminuu bii ha ay rumeeyeen lacallahum yarshuduuna si ay u hanuunaan alcilmiga gabalaa sabab u sheegay aayaddan oo waxayna nin reer baadiyaa aan nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalam markaasuu ku yidhi yaa rasuula allah aqariibun rabbunaa fa nunaajiya am baciidun fa nunaadiya rasuulka ilaahayow rabbigeen ma noo dhow yahay oo markaan tuugayno markaas aan la koobno ilaah waxaasi ilaah waxaasi ilaah waxaas iga badbaad hoos miyaan u barina mase waa naga fog yahayoo maqli maayo waa u qayla dhaaminno ilaahayo ilaahayo yaa tawaab tub calayna miyaan idhahna labada kee marna ilaahay ma ilaah dhow oo na maqlaya oo haddaan hoos u dhawaaqna sidiisa nooga warqabaa mase waa ilaah naga fog oon qayladaana nooga baahanya inaan u qayshanno rasuulka alla noo kale markaasay soo degtay aayaddan waxaadaas ka sii caddaan badan xadiidka saxiixa min xadiidi abi muusa alashcari radia allahu canhu ee saxiixaynka ku sugan nabigaan la soconay yidhi sala allahu calay wasalam dullaab waxaan ahayn mar kasta waxaan gudagalnay markaan meel dalcada korayno amaan hoobanayno inaan kor u qaadno takbiirta codkeena nabigaa noo soo dhowaaday sala allahu calay wasalam markaasaa nabigu wuxuu yidhi yaa ayuhannaas arbicuu calaa anfusikum allahu akbar andhahayna yidhi markaan meel dalcada korayno markaasaa nabigu yidhi yaa ayuhannaas arbicuu calaa anfusikum war dadow naftiinna u tura war naftiinna u tura fainakum laa tadcuuna asamma walaa qaa'iban idinka ma tuugaydaan mid dhagaala iyo mid maqan midna ma tuugaydaan fa ina aladii tadcuuna axadka inamaa tadcuuna waxaad tuugaydaan samiican basiira axad maqal badan oo qalbiga xataa waxaa ku jiro ogin hoos haddaad u tiraado qofka garabkaaga jooga uusan ogeyn alla waa maqla fiiri hoosaad u tiri qofka garabkaaga joogaa maqli maa allah waa ku maqla meesha aad joogtana waa ku arkaa axadkaa tuugaydan waa midkaase naftiinna ha rafaadinine hoos ilaahay u barya oo u xusa ina aladii tadcuuna aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatihi axadka aad baryaydaan qof idinka mida waa uga dhow yahay hasha u wato surkeeda waa uga dhow yahay soo uma jeedid waxaa loola jeedaa yidhi xaafid ibnu kaiir in huwa samiicu ducaa baryada waa maqla qofka hashaada surkeeda kuu jeeda waxaa dhici karta codkaaga gobol inuusan maqlin dad horas ilaahay u barido laakiin rabbulcaalamiin waa ku maqla idan miyuu marka u baahan yahay ta makarofon u rakibato inaad qayla dhaamido deriskii gabdhihii guryaha ag dhowo dhan masaajidkaas ku tukanayey salaaddii aad waswaasido masaajidkii kuu dhowaa waxwan tukan waayo qayla dhaan makarofon aad u rakibato yaa tawaab tumcalina caawadan ku haydo miyaad u baahanta sagaal saac intaod soo kacdo waxa weeyaan aad qayla dhaamido uma bahan ilaahay haddaad baryaydo iska daa xadgudub walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin ha xadgudbinina ilaahay ma jecla kuwa xadgudbeen marka idan qofku markuu rabbigiis baryayo waa inuusan qayla dhaamin hoos ilahay u baryo waa inuusan qayla dhaamin ee uu hoos ilaahay u baryo fiiri aayad dhan ee ka soo degtay arrintaas markaasa ayaan daro haddana sawaxanku isqabsanayaa markay ceshaha la tukado qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadayda cannii xaggayga ooy ku yidhaahdaan rabbi ma dhow yaho ma hoosaan alla u barinnaa se waa naga fog yaho waa u qayla dhaaminaa fa innii aniga qariibun waa u dhow ilaahay waa qariib addoommadiisa waa u dhow yahay bicilmihii ugu dhow yahay waa maqlaa waana arkaa weeye macnaheedu ujiibu waan ajiibaahu ilaahay yidhi dacwata daaci midka i baryaya baryadiisa waa ajiibaa dhan qofku asagu la imaan asbaab baryada looga aqbali diido ilaahay waa ajiiba bas laakiin adugu la timaado sabab aan baryada lagaaga aqbali ilahay kaa ajiibna ila adaan la yimid maxaa ka mid a xaaraanaad cuntay qof xaaraan cuna ilaahay baryada kama aqbalo waxaa ka mid a inaad ilaahay weydiisato shay xaaraana nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey wuxuu yidhi laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biimin aw qadiicati raxim maa lam yastacjil fiiri saddex shay uu sheegay oo baryada in la aqbali diido keeni karta qofka baryada ilaahay baryaya waa laga aqbalaa haddii uusan ilaahay dembi ka baryin hadduu ilaahay dembi ka baryo waxba laga aqbali maa dembi haddaad ilaahay weydiisan dembi shay xaaraana weydiisanan ilaahu caawo qayilaada ii saxaad leeda daroogaad rabtaa ilahay waxba waxaas kaa aqbali maa ilaahay waxaad weydiisayda shay xaaraanaad raadine waxaad rabta caawa inaad qaadkii hesho waa xaaraana iskabadaa ilaahay lama weydiiso waxaas waxaa raba qof muslimah inaad disho rabtaad raadinay raadkiisa ku joogtaa markaas leeda ilaahu ii fudee oo raadkiisa ii bixi marka waa dembiyada ilaahay ka baryayda soo ma jeedin ama qaraaba goysnimada ilaahay ka barya qaraabadii mid qaraabadiioo baahana ku raadiya markaas le allow hay tus inaad leeda waa qaraaba goysnimo ilaahay ha ku tus soo ma jeedin kaad uga dhuumane waaba qaraaba goysaatay soo ma jeedin marka qaraaba goysnimo haddaad ilaahay ka baryaydeen ilaahay ma aqbalo tan saddexaad waa maxay isticjaal haddaad degdegto waa maxay ilaahay waa baryo ilahay igama aqbalinaata eber wey ilaahay baryadiisa meel lagu joojiya male ilaa naftu kaa dhacayda waa cibaado waa inaad ku celcelidaa waxaasoo dhan waa sababaha keena in qofka baryada laga aqbali diido inuu baktiga cuno inuu dembi waxa weeyaan ilaahay weydiisto sida waxa weeyaan shankaroorta qabiil qabiil ku duulaya ta wadaadadii lasoo jaciiq beesha aa la leeyahay shankaroorta akhriya ciidanka qur-aanka ku akhriya fiir waa ciidan muslim ku duulaya markaasay fadhiisanayaan yamyamyamya ay daldalahay fiiri ay leeyiin dabkooda biyo allaha ku shubo kaannagana waxa weya labaqarax allaha ka dhigo wax xaaraan wey daqiiqad kastoo ilaahay baryaan dembiga uga siyaadaya maxaa yeelay ma ilaahayaa alla weydiistaa macaasi iyo dulmi subxaan allah innii xaramtu dulma calaa nafsii wa jacaltuu baynakum muxarama ilaahay weynaayo wuxuu leeyahay waa naftayda anigu waa ka xaramay dulmiga dhexdiinan xaaraaman ka dhiga ibnu daqiiq ulciid xadiidkaas markuu sharxayo uu leeyahay waa xaram ma bannaana dulmi adoo samaynaa ilahu igu kaalmi inaad tiraado maxaa yeele macnaheeda ilaahu daalim noqon wey waa arrin aad u khatar marka waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha keenaya weeye inaan qofka baryada laga aqbalin waxyaalaha keena qofka in baryada laga aqbalana waxaa ka mida inuu saxaabada kor u taago oo uu ilaahay u tadarruco maxaa yeele nabigeenna suban sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi ina allaha tacaala layastaxii an yabsuda alcabdu ilayhi yadda ilaahi weyna waa ka xishoodaa addoonku hadduu gacmaha alle xaggiisa u taago gacmaha kor loo taagay alla jira waana dhammaan siday salafku u daliishay jireen addoonku uu leeyay nebi maxamed ale hadduu sacabada alle xaggiisa u taago uu yidhi nabi maxamed sala allahu calay wasalam yas'aluhu fiihimaa khayra asagoo qayr ku weydiisay allow qayr igu shuble fa yaruddahumaa khaa'ibatayn ayagoo bannaan inuu ku soo celiyo ilahay waa ka xishooda laakiin maxaa shardiya inaadan adigu keenin waxaan lagaaga aqbalin haddaad bakti cuntay waxba laga aqbalin adaa diiday in laga aqbalo haddaad qaraabagoysnimo waddo alla kaa aqbalima haddaad dembi waddo lagaa aqbali maa waxaa la rabaa adigu ha keenin sabab wax lagaaga aqbali diido ha keenin ha keenin ilaa wuxuu yidhi subxaana fa innii aniga qariibun waa dhowahay ujiibu waan ajibaa dacwata daaci midka baryaya baryadiisa waan ajibaa idaa dacaani markuu baryo falyastajiibuu lii hay ajiibeen daacadayda aan ugu yeerayo ha ajiibeenoo daacadayda ha sameeyeen ha sameeyeen walyuuminuu bii hay rumeeyeen lacallahum yarshuduun likay yarshuduun si ay u hanuunaan oo dadkii awal rumaysnaana waa inay iimaankii sii daa'imaan kuwan rumaysnayna waa inay hadda ilaahay rumeeyaan qofkii awal rumaysnaana waa inuu ilaahi iimaankii u rumaysnaa sii daa'imo siyaadsadana qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi uxilla lakum waa layniin xalaaleeyey leylata siyaami soonka habeenkiisa arrafathu galmoosho ilaa nisaa'ikum dumarkiinna aad u galmootaan hunna dumarkii libaasun dhar weeye dharkaasoo lakum idinka idiin sugnaaday wa antum idinkana libaasun dhar ayaa tihiin dharkaasoo lihunna dumarka u sugnaaday calimallaahu allah wuu ogaaday annakum idinka kuntum inaad ahaateen taqhtaanuuna inaad khiyaansanayaan anfusakum nafafyaalkiinna fataaba calaykum allah waa idinka toobad aqbalay wa cafaa cankum ilaahayna xaggiinna wuu iska cafiyey falcaana haddeer baashiruuhunna u galmooda xaasaskiinna wabtaquu ka raadsada maa kataba allaahu lakum wixii ilaahay idin qoray oo minalweladi carruur ah wa kuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana lakum ilaa uu idin caddaado alkhaydu liilinka alabyadu cad min alkhaydi liilinka xaggiisana uu ka caddaado liilinka alaswadi ee madow min alfajri xaale uu yahay liilinka cado uma atimuu dhammaystira asiyaama soonka dhammaystira ilaleyla habeenkii intii laga gaaro walaa tubaashiruuhunna dumarkii ha u galmoonnina walxaal antum idinka caakifuuna kuwa ku itikaafaya aatiin filmasaajidi masjidyaalka tilka axkaamtaas xuduudullah waa ilaahay soodimihiisii falaa taqrabuuha ha u dhowaanina kadaalika caddayntaas axkaamtaas ilaah idiin soo caddeeyey oo kale uu yubayinullaahu allaah caddeeyaa aayaatii aayaadkiisa linnaasi dadku u caddeeyaa lacallahum yattaquuna likay yattaqow si ay ilaahay uga baqaan oo iskaga ilaaliyaan waxaa ilaah ka xarrimay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala aayaddan waa ruqso uu addoommadiisa mu'miniinta ah ugu ruqseeyey xugun awal islaam saarnaana uu uga rafciyey islaamka awalkiisii marka soonka la waajibiyey qofka marka uu afuro qaraxdu ay dhacdo cuntada cabitaanka jimaaca xalaalay u ahaayeen ilaa salaadda cishaa laga gaaro hadduu cishaha tukada ama uu hurdo khalaas waa ka xaran waa inuu ilaa habeenka dambe laga gaaro uusan wax dambe taaban sidaasay xaalku ahaa marka sida xadiidka baraa ibnu caazib radia allaahu canhu ku sugan waxaa dhacday nin saxaabiya oo la dhihi jiray qays ibnu sirma oo ansaari ahaa ayaa maalinkii oo dhan asagoo sooman beerna ka shaqaynayey uu markii afurkii la gaaro xaaskiisii u yimid markaasuu yidhi wax la cuno ma haydaa markaasay tihi ma haya laakiin haddaan kuu raadin marka intuu sugayaa indhihii ka qaalib noqdanu hurda isagoo hurdayay u timi markay cuntadii keentay waa ay aragtay khaybatan laka aninta ma hurudday hoogaa kuu sugnaaday khalaas waxa weeyaan sidaasuu habeenkaasna ku qadsanaa shala dhan beeruu ka shaqaynaya habeenkiina waa qasanaa maalinkii dambena waa soomay maalinkii dambe markii kala barq maalinkii marayo uu mirbele marka gaajo iyo oon iyo rafaad nabiga loo sheegay sala allahu calay wasalam ilaahay baa aayaddan soo dejiyey oo ilaah leeyahay waa inin xalaala iska cuno inta waagu uu ka baryayo waa inin xalaal iska cuno waxaa kaleeto oo dhacday saxaabada gobol ka mid ah oo uu ka mid yahay cumar ibnualkhadaab radia allaahu canhu cumar ibnukhadaab uu ka mid yahay ayuu waxa weeyaan ayaa markay ceshihii tukadeen ka gadaa xaaskoodii ku dhacay marka cumaraa nabiga u yimid isagoo aad waxa weeyaan u cudur daaranaya oo le ilaahay baan u cudur daaranaa rasuulka ilaahay waan kuu cudur daaran arrintaasaan nasabay nabigu waxaad sameeyey markaasuu yidhi islaantii inta isku kay qurxiday oo ayadoo carfaya arkaan ku dhacay markaan hurday ka gadaal inaan soomana waa rabaa nabigu wuxuu yidhi ma fiicnayn adiga arrintaasoo kale inaad samaydo markaasaa ilaahay soo dejiyey subxaana aayaddan oo la yidhi waa inin xalaal ilaa waagu ka baryayo xaasaskiinniina waa inin xalaal waxa weeyaan cuntadii iyo cabitaankiina waa inin xalaal ilaahay waa la naxariis badan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi uxilla lakum waa layniin xalaaleeyey leylata siyaami soonka habeenkiisa alrafatu rafadka maanta waxaa loola jeedaa aljimaac rafadka laba shayaa la yidhaahdaa hadalka ninka iyo xaaskiisa dhex mara qabla aljimaac aa la yidhahdaa rafad rafad asalkiisu waa afxumo waxyaalaha oo laga xishado dadka dhexdiisa aan laga sheegin wey rafadka marka haddana waxaa loola jeedaa jimaacin naftiisiyaa loola jeedaa uxilla lakum aa layniin xalaaleeyey leylata siyaami soonka habeenkiisa arrafatu galmoosho ilaa nisaa'ikum dumarkiinni aad u galmootaan hunna dumarkii libaasun dhar weeye dharkaasoo lakum idinka idiin sugnaaday wa antum idinkana libaasun dharaad u tihiin lhunna libaaskaasoo lahunna dumarka u sugnaaday ma kala maarantaanoo dad isdheehayo isla seexanayo iskugawarjiifaa tihiin sidaas darteeda haddii laydinkala xarrimo culays weynaa ka imaana waa laysku kiin xalaaleeyey ilaa wuxuu yidhi subxaana calima allaahu allah wuu ogaaday annakum idinka muslimiintaannakum idinka muslimiintaa kuntum inaad ahaateen taqtaanuuna inaad khiyaansanaydaan anfusakum nafyaalkiinna oo waxa weeyaan wixii laydinka xarrimay aad ku dhacaydaan oo qof nin hurday uu xaaskiisii u galmooday kadib taas ilahay waa idinku og yahay fa taaba calaykum ilahay waa idinka toobad aqbalay wa cafaa cankum ilahayna waa idin cafi waxa way saxaabada cajaa'ibta waxaa ka mid ah aad arkayda ilaahay qiimaha ay agtiisa ka leeyihiin saxaabada dadka waxa weeyaan dad caadiya ma aha dad qiimo weyn ilaahay agtiisa kale weeyaan marka la sheego oo qur-aanku sheego ka dhacay qaar ka mid ah waxaa la daba dhigaya ilaahay inuu cafiyo taas waxay ku tusaydaa ilaahay weynaa agtiisa qiimaha ay ka leeyihiin taasay ku tusaydaa ilaa wuxuu yidhi subxaana fataaba calaykum ilaa waydinka toobad aqbalay wa cafaa cankum xaggiinna waa cafiyey fal'aana hadda baashiruhunna u galmooda wabtaguu ka raadsada maa wixii kataballahu lakum alla idiin qoray wixii ilaahay idiin qoray oo ah carruur ka raadsada istimtaaca ka raadsada wixii ilaahay idiin qoray ka raadsada wa kuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana lakum alkhaydu xataa yatabayana lakum ilaa uu idinkaga caddaanayo alkhaydu liilinka liilinka al abyadu cad min alkhaydi liilinka xaggiisa uu ka caddaanaa liilinka alaswadi ee madow min alfajri fajarkii xaala uu yahay liilinka cadu aayaddaas markii hore waxaa soo degay sida saxiixbukhaariga ku sugan min alfajri inta aan ahayn wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi intaasaa soo degtay min alfajri lama socon markii hore intaas markay soo degtoo la yidhi cunidda iyo cabidda iyo galmooshadii waa xalaal ilaa labadan liilin kala caddaadaan labadii liilin ragaa waxay u fahmeen inay xarigga madow iyo xarigga cad yihiin marka ninka wuxuu samaynaa xarig caduu lug ku xidhanaa xarig madowna luguu ku xidhanaa waa iska cunaa xaaskiisu u galmoona waa fiirinaa labada xarig labadaas xarig ilaa ay kala caddaadaan uu leeyahy khalaas markaan cunta xaaraanta markay kala caddaadaan goormaa laba xarig kala caddaana laba liininoo lug ku xidhan waa mar qor-aan soo dhowda markaas kadibay soo degtay min alfajri war liininka cadoo la sheegaa waa fajarka inaaba nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan barkintiis barkinta hoosteedu laba xarig gasho markaasuu hadba fiirina u cuna markaasaa nebigu yidhi waxa weyn hadde qabaad weynida waxa dadka la sheegaya waa wax dadkoo dhan arkayaane adiga barkintaadu weyne ma barkintaadaanaad u qaadat waxaa la leeyahay waa inay kala caddaadaan ha barkin weynida adiga liannahu idaa nabigu wuxuu yidhi innaka la cariidulqafa hadde marka waxaa tahay min qabaad weyn macnaha waxa weeyaan liinkan waa calaamad loogu talagalay ummadoo dhan inay aragto marka barkin iyo xarig yar iyo midna maaha idan marka halkaas waxaa caddaatay cuntada iyo cabidda iyo galmooshada dhammaan xalaal ayay u yihiin waxa weeyaan qofka barri soomaya ilaa subxiga uu dhasho oo hoos maalinkii ka muuqdo habeenkii mugdigiisina kor u soo kaco oo labadoodii ay kala soocmaan markaasay xaaraam ka noqonayda intii ka horayda waa u xalaal nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam wuxu uhi fajarku waa labo fajar waa midka waxa weeyaan kor u taagan iftiin oo waxa ku weye intaan waagu baryin oo oogga hore layidhaho saas u istaaga kor u dheeryahay waana cadli kaas waxa weeyaan qofka cuntada kama xarimo salaad subaxna laguma tukan karo midna waa midka ballaarana buuraha korkooda iyo dhulka dhan isku ballaariya kaasuna waa midka qofka cuntada ka xaaraamtinimeeya salaada subax in la tukadaan xalaal ka dhiga adinkuna waa laba adinka hore bilaala addimi jiray adinka dambena cabdulaahi ibnu maktuuma addimi jiray nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi bilaal habeenu addimaahe adinkiisu yuusan cuntada idinka xarimin cabdulaahi ibnu umma maktuum ilaa uu ka addimayo cabdulaahina indhoolu ahaa ma addimi jirin ilaa la yidhahdo asbaxta asbaxta warwaag waa beriy warwaa beriy marka dadku yidhaahdaan kadib uu addimi jiray marka labada adin adinka hore cuntada ma xarimo ee waa la cunaa adinka dambe marka la gaaraa cuntadu xaaraan ka tahay qofkii doonayay inuu soomo galmooshadii markaas xaaraan ka tahay markaas waxaa rabaa wixii afka ku jirana inaad tufto hadday kugu duldhaco adinka ninkii xaaskiisa la joogana uu kaco khalaas wax la jiraana ma jiraan qofkaas soonkiisina waa u xalaal xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi maadaama la yidhi cuna oo cada ilaa habeen iyo maalin kala caddaanayaan halkaas waa meesha laga qaadanayo markaa suxuurtii waa meesha laga qaadanayo suxuurtuna waa sunno weyn oo sunnada waxa weeyaan ka mida nebi moxamed sala allahu calayh wasalam oo nabigeenna uu yidhi xadiidka saxiixaynka min xadiidi anas tasaxaruu fa inna fii suxuuri baraka suxuurta suxuurta barakaa ku jirteen nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam ina fasla maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab akalatu saxar waxa weeyaan annaga soonkeenna iyo ahlukitaabka yahuudiya nasaarada waa soomaan labada soon farqiga u dhaxeeya waa suxuurta la cunayo marka waa in la suxuurto suxuurtana salaada subaxdhaashadeeda xoogaa yar laga ka hor la dhammeeyo waxaana miisaan u ah xadiidka zayd ibnu haabit anas ibnu maalig wuxuu yidhi zayd ibnu haabita wuxuu yidhi nabigaan la suxuran markaasaan salaadii u istaagni marka waxaan ku yidhi uu yidhi imisaa u dhaxayday adinka iyo suxuurta adinka iyo suxuurta meeqa u dhaxayday wuxuu yidhi qadru khamsiina aayad konton aayadood intii la aqliyo konton aayadood marka oo aan dheerdheerayn gaaggaabnayn oo dhexdhexaad ah qof oo si dhexdhexaad u aqrina u aqriyo shan iyo toban daqiiqo ama labaatana lagu aqri kara daqiiqo shan iyo toban daqiiqo waa lagu aqri karaa idan marka waktigaasaa suxuurta lagu joojiya khalaas soo ma jeedid maahan suxuurtu sagaal sac sagaal sac maahan suxuur suxuurtu waa waxa weeyaan wakti ay ka dhimantay addinkii dambe labaatan daqiiqo iyo wax la mida markaas inaad halkaas ku joojido khalaas marka soonkaagina waa kuu badbaaday suxuurtiina dibaad u dhigtay in dib loo dhigaana sunnadii nabiga ahayd suxuurta in dib loo dhigaa waa sunnadii nebi maxamed sala allahu alay slam barakaana ku jirta barakada waxaa ka mid a waktigaas waa wakti rabbi leeyahay yaa baryaay ka aqbalaa qofkii soo kaca badan inuu ducaystay u badanta waa sunnadii nabiga in la suxurtaana sunnadii nabiga taasa barakadii ka mid a barakada waxaa ka mida qofka suxurta qawi weeyo maanta danihiisii waa qabsa waa cibaadaysaa qur-aankii aqra maantana laakiin qofkan suxuran meeluu ku dhacayo qolofku leeyahy haba ma qabsan karo marka barakaad iyo khayraad fara badan ayaa suxuurta ku jira ayaa suxuurta ku jira xaafidku wuxuu waxaa loo daliishaday maadaama la yidhi cuntadii iyo cabitaankii iyo jimaaciiba waa xalaal ilaa fajarku ka dhalanaa ninkii waxa weeyaan daqiiqadaha oo habeenka ugu dambeeya xaaskiis waa u xalaal haddii markaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ama ka hor ay janaabo galaan ee waagu beryo iyagoo janaabo qaba waxba ka bi'i maayaan inta iska qubaystaana salaadda subaxnaba tukanaya waana soomaayaan sooma waxba ka dhimi qofkii xalay janaabo qabay ee waagu u beryo isagoo janaabo qaba waxway soonkiisa waxba ka dhimi haba ka dhibime taasna waxay u daliila xadiidka bukhaari iyo muslim min xadiidka caaisha wa ummi salama caaisha iyo ummi salama labaduba waxay yidhahdeen nabiga waaga u beryi jiray isagoo janaabo qaba xaaskiisana janaabo ka qaba maahan inuu isku qarwey nabigu iskuma qarwi jirinoo shaydaanka dhadhabkiisu ma taaba jirin shaydaanna kuma cayaari karin marka noocaas u ah marka waxa weeyaan wakadaalika gabadha caadada qabta ee xalay intii la hurdaayay dhiiggu ka go'ay ogaatay dhiiggu inuu go'o niyeysatay waxa weye waagu ilaa u beryana aan qubaysan waxba kabii maayaanoo markii waagu berya ka qubaysato xaydkii ka qubaysato ayayna soomaydaa soonkeeda waxa ka dhima marka qofka hadduu waagu u berya isagoo janaabo qaba ama gabadhii iyagoon xaydkii ka qubaysan waagu beriyo mar hadday xala niyeysteen soonkooda waxba ka dhima laakiin maxaa la samaynaa xadiis saxiixaynka ku yaallaa jiroo leh qofkii isagoo janaabo qaba waagu ku berya yuusan isku soomin maalinkaas waxaana nidhi nebi maxameda soomi jira bukhari muslim iyagoona ku taalla aqwaal badanay ahlucilmigu uga jawaabaan jawaabta ugu fiican xaafidku waxaa laleeyahay uu yidhi sida fadliga badan waa inaan waagu kuu beryin adoo janaabo qaba tan oo nabigu sameeyen maxay tusaydaa inay bannaantahay inay bannaantay tuseed oo waxa weye marka laleeyahy yuusan soomin kolkii janaabo waagu ugu beriyaa macnaheedu soom ansixi maayo ma aha ee waa sida fiican wey saasay tusaydaa ahlucilmi badanna waaba mansuuqay yidhahdeen xadiidkaas laakiin kanaa ugu fiican uu yidhi xaafidku kan jawaabtaas ayaa ugu fiican qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi uma atimu siyaama soonka dhammaystira ila leyla habeenka intii laga gaara marka mar haddii fajarku dhasho wax alla wixii qofka afuriyo qofku waa inuu ka haraa ilaa qoraxdu ka dhacaydo ilaa qoraxdu ka dhacaydo qoraxda markay dhacdo soon waa dhammaaday ilaa ilaahay haayu u sameeyey haddii gaayada la gaaro soonkii waa dhammaaday idan sharcan qoraxdu mar hadday dhacdo qofku soon sharciga ma soomaa waa dhammaad haddii la hubsado qoraxdu inay dhacday waana siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka saxiixaynka min xadiidi cumar ibni alkhadaab oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa aqbala alleylu min haahuna wa adbara annahaaru min haahuna wa garabat ishamsu faqad afdara saa'im mar hadday halkan habeen ka yimaado maalinkuna xagga sii socdo qoraxduna ay dhacdo qofka soomanu sharcan waaba afuray soon sharcigo ka dambeeya ma jiro marka xaadan fiira iyo hadda meeshaanu waa caddaha iyo warkaasu war saxa maaha marba qoraxdu hadday dhacdo waa inaad afurtaa oo la xaqiijiyo qoraxdu inay dhacdo oo la sugin in afurka la dedejiyaana waa diin sida nabi moxamed uu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yazaalu naasu bikhayr maa cajalu lfitra ummaddu qayr ka suuli maayaan intay afurka dedejinayaan yahuuddu xidigaha ayay fiiridaan xaadda iyo waxaasoo dhan ayagaa iskale adugu waa inaad khilaaftaa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi walaa tubaashiruuhunna dumarkii ha u galmoonnina walxaal antum idinka caakifuuna kuwa itikaafa aatiin filmasaajidi masyaalka dhexdooda ku itikaafa axkaamtii soonka markii la dhammeeyey itikaafa lagu xijiya qaabkaas waa qaabka dhammaan kutubta fiqigu u qoranta markuu kitaabu siyaam dhammaado aa itikaaf laga hadla meeshay ka qaateenna waa halkan maxaa yeel ilaaha markuu axkaamtii soonka ka soo hadlay uu itikaafkii ka hadlay halkay ka qaateenay ka dabagaleen fuqahanin souma jeedin marka itikaaf waxaa laidhaha cibaado weyn wey macnaheedana waa maxay waa inaad masjidka inta timaado ilaahay dartiis u fadhiisato masjidkaad soo gele isaga laba shardi bisu laba ragni bisu leeyi masjidkaad ku nagaane ilaah dartiis inaad u fadhidaan waa niyeysani haddaad huruddo cibaadadaas waa kuu socota haddaad fadhido waa kuu socota haddaad cibaado kala gasho qur-aan iyo salaad akhrisaydo qur-aankii salaadana waa kuu socdaan meeshaan aad naftaada ku xabiseen ajira kaaga socda waa cibaado aad u weyn nabiganna suuban sala allahu calayh wasalam tobanka damboo ramadaan masaajidka su u galo ciidduu ka soo bixi jira markay bishu labaatan gaarto ramadaan masaajidku gela khalaas sida uu u galo habeenka ciidda u ka soo baxa mar kale wuxuu u soo baxa waxaa laga arkaa xaajatunnaas xaajatunaas waa maxay waa waxaan qofku ka maarmin waa maxay hamoodin danaa lasoo qabsanaa waa suuliga xaajatul insaan xaajatul insaan waxaa la ydhaha suuliga qofku kaadi iyo saxaro markuu baado bis soo baxa ama cunto wax u keenaayo la waayo xataa qof sakaraado meesha yaalama soo booqan karo hadduu eego waa buray ictikaafkiisa suuriyuu soo galaa cuntada haddii loo keeni karo masaajidka lagu keenaa haddaan wax u keena la helinna waa soo cunaa waa soo laaban bis khalaas marka laba shay aana burida haddaad wax aan xaajatul insaan ahayn u baxda waa bura haddii ninku markuu mas-uuliga aado guriga gala xaaskiisa u tagana waa bura rag iyo dumarna waa cibaado labadaba nabiga markuu dhintay xaasaskiisu waa ictikaafi jireen bacda nebiy ay xataa ictikaafi jireen marka waa noocaas ilaah wuxuu uhi subxaana walaa tubaashiruuhunna ha u galmoonnina xaasaskiinna walxaal antum idinka caakifuuna kuwa ictikaafa aad tihiin filmasaajida ku ictikaafa marka masjid meel ahayna kuma ansaxado cibaadadaas masjid bise ictikaafka ku ansaxaa weyn masjid lagu ictikaafa marka waxa weeyaan galmooshadii iyo dhunkooshadii iyo inuu mucaanaqeeyo iyo kulli waa ka xaaraan marba hadduu ictikaafa ninka gabadha hadduu ictikaafaydana waa lami waa lami ilaah wuxuu ihi subxaana laakiin taabashadu maya oo nabiga isagoo ictikaafa caaisha waxay tidhi uu madaxa ii soo dhiibi jiray isagoo masaajidka ku jira madaxu ii dhiiba markaasa u shallay jire waa u shallayna sooma jeedin weliba anaa xayd qaba gurigayga jooga ila guriga masaajidka isku dhegan daaqadda uga dhiiba sooma jeedin khalaas waa u shallayna ama albaabka uga dhiiba waa u shallay jir ka taasuna waxay ku tusaydaa gabadhu ninka qaba weese kama jebin adiga hadda xaaskaaga adoo aaminsanay kaa jirli weesada ii shallee ma dhihi karta tamasjidka aaddo ha masjidkeed ku jirta ii shallee ma dhihi karta adoo aaminsanayn kaa jabin shay xataa kuma dhiibi karto bakeeri waa jaba soo ma jeed marka saas ma aha sida sawaabka waxay tahay gabadhu ninka qaba weyse kama jabin sidaasaa sunnada nabiga ah horana waa uga soo hadalna masaladaas ilaa wuxuu uhi subxaana tilka taas axkaamtaas laydiin soo sheegay xuduudullah waa ilaahay sohdimiisii waa sohdimo ilaahay dejiyey ha ka gudbinina ha ku xadgudbinina falaa taqrabuuha ha u dhowaanina iska ilaaliya wixii alla waajibiyey ilaaliya wixii alla xarimay waxa weeyaan ha ka gudbinina yaan soohdimaha loo dhowaan waxa weeyaan shayga waajibkaa u dhowaanshada la diidayaa waa inaad ka tagto inaad ka tagto iska daayo ka tegid xataa ha ku dhowaan shayga xaaraamtaana in loo dhowaadaa waa samayntiisii oo la aado marka ha u dhowaanina waa saas inaad waxa weyan waajibka ka tagto ha ku dhowaan inaad xaaraamtii samaydo ha ku dhowaan ilaali soohdimaha ilaahay kadaalika caddayntaasoo kale oo axkaamtii soonka iyo ictikaafka ilaahay caddeeyey uu yubayinullaahu ilaahay caddaynaa aayaati aayaadkiisa linasi dadka u caddaynaa dadka ilaahay sidaas oo axkaamtii soonka u caddeeyey axkaamta ictikaafka u caddeeyey saasoo kale ugu caddaynaa lacallahum yattaquuna si dadku isku ilaaliyaan oo waxa alla ka xarimayna iska ilaaliyaan waxa ilaahay ku waajibana isku ilaaliyaan wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed